بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب الرهن هذا متكني باب الرهن وباب كل يراهو باب الرهن halkan sheekhu wuxuu ka guda geli rahanta iyo axkaamta rahantu ay iska leedahay rahanka waxaa la yidhaahaa waa jaclu cayni maalin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri wafaa'ihi jaclu cayni maalin waa maal cayntiisii oo laga yeelo wahiiqatan kalsooni la haysto laga dhigo shay la haystaahoo lagu kalsoon yahay in laga dhigo way maalka maxaa shaygaas loo haystaa bidaynin bisababi dayn dayn sababtiisii ayaa loo haystaa daynkaasoo yustawfaa minhaa cayntaas rahanta ah laga oofsanayo cinda tacaduri wafaa'ihi wafaa'i dayn daynkaas oofintiisa markay adkaato oo qofkii uu daynkii keeni waayo ayaa cayntan rahanta laga goosan oo laga qaadana daynkii marka wasaa'iqda rahantu waxay ka mid tahay alwasaa'iqu sharciya wasaa'iqta sharciga ah ayay rahantu ay ka mid tahay wasaa'iq sharciya ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofku markuu kalsooni raadinayo sharcigu wuxuu u sameeyey ilaa saddex nidaam inuu kalsoonida u maro haddii shaki uu kugu jiro oo kalsooni darro ay ku hayso sharcigu wuxuu sameeyey wasaa'iq waxyaalaha la yidhahdo wasaa'iqdaas waxaa ka mida rahanta rahantaa ka mida tusaale ahaan qofkii daynuu kaa qaatay boqol dollar oo dayna ayuu kaa qaatay kalsooni darraa ku haysa marka waxaad leedahay rahan isii shay aan yacni aan sii haysto daynkii haddaad ii keeni weysana shaygaa aan iibsado isii mobilaad meesha dhigi ama dharaad u dhigi ama gaariyaad rahan ka dhigan wuxuu qofku ku kalsoonaado ayaad qofka sii siinee shaygaa marka waxaa loo yaqaanaa rahan wasiiqada labaad ee sharcigu uu sameeyey waa ashahaada markhaati haddii shaki uu kugu jiro waxyaalaha kalsoonida kugu abuuraya oo sharcigu wasiiqo uu ka dhigay waxaa ka mida markhaati shayga inaad markhaati u samayso wasaa'iq uu ka mid yahay kalsoonida waxyaalaha abuuraya ayay shahaadadu ay ka mid tahay wasiiqada saddexaad waxaa la yidhaha damaan hadduu shaki uu kugu jiro war qof damiinkaa ah ii keen oo waxaan haddaad ii keeni weyso qofku damiinta anugu kuguma kalsooniye daamin ii ken marka rahantu waxay ka mid tahay min alwahaa'iq asharciya wasiiqooyinka kalsoonida lagu raadiyo oo sharcigu uu jideeyey ayay rahantu ay ka mid tahay wuxuu ku yidhi sheekhu laa yasixu rahanku ma ansaxo ilaa biumuurin arrimo maahane si kale rahanku kuma ansaxo naa qofkan markii aad dayn ka qaadatid qofkuna uu ku yidhaaho kuguma kalsooni ee shay aan daynkii ka oofsado isii oo berri aan iibsado haddaad daynkii ii keeni weyso rahankaasu ma ansaxayo ilaa bishuruud biumuur wuxuu la jeedaa macnaa bishuruud shuruud maahane si kale rahanku kuma ansaxo alawelu shardiga ugu horeeya aliijaabu walqabuul aliijaabu iijaabu iyo walqabuulu aqbal iijaab iyo aqbal waa in la helo iijaabka maxaa ka mid a qofku wuxuu leeyahay rahantuka haada shay-a shaygaan sii hayso shayganaan rahan kuu siiyey sii hayso haddaan daynkii kuu keeni waayo shaygan qaado ama iibso rahantuka hada shay waa iijaabkii kan daynka laga qaatay isaguna wuxuu leeyahay irtahantu rahan waan u qaatay ama qabiltu waan aqbalay ayuu leeyahay marka iijaab iyo qabuul in la helo waa shardi aلthaani shardiga labaad allaa yushtarada inaan lagu shardin fiihi fi rahni rahanka dhexdiisa waa inaan lagu shardin maa shay shaygaasoo yukhaalifu khilaafaya muqtadaahu muqtada rahni rahanka maslaxaddiisii iyo waxa rahanku uu keenayo maslaxadda rahanka iyo rahantu waxa ay keenayso wax khilaafsan waa inaan rahanta lagu shardin shardiga labaad waxaa shardiga shaygan aada qofka leedahay sii hayso haddaan daynkii kuu keeni waayana iibso ama qaado aada leedahay waa inaan shardi looga dhigin waxyaalo maslaxaddii caqdiga ka soo horjeeda oo khilaafsan maxaa ka mid ah maslaxaddii rahanta waxyaalaha ka soo horjeeda maxaa ka mid ah wadaalika ka shardi manfacatihi manfacati shay اlmarhuun shaygii rahanta loo dhigay meesha manfacadiisa manfacadaa shardinteedii oo kale lilmurtahini qofka rahanta qaatay in manfacadii loo shardiyo oo kale waa baadiltaas baadil tusaale ahaan qofkani wuxuu sameeyey wuxuu yidhi shaygan aada sii haysanayso wixii manaafic ah oo isagu uu dhalo oo ka yimaada bishardi inaad adigu qaadanayso yaa qaadanaya waa ninkii deynka laga qaatay oo rahanta doonayay ninkii rahanta sii haystay oo deynka laga qaatay ayaa waxaa loo shardiyey shaygan wixii nafci oo ka yimaada mirihiisa iska guro miraha nafciga adigu iska guro bishardi inaad mirihiisa gurato oo nafcigiisa aada qaadatay intaan deynka la maqanahay ee taasi baatil leannu sharcigu manaaficda shayga marhuumka ah oo rahanta meesha loo dhigay manfacadiisa yaa iska leh manfacatu lmarhuun waxaa iska leh qofkii shayga milkigiisa iska lahaa milkiga shayga qofkii iska lahaa ayaa manfacadiisiina iska leh laakiin haddii cagsigii sharcigii haddii la dabagediyo oo qofkii shayga milkigiisa iska lahaa shaygii manaaficdiisii la yidhaaho qofaan milkigiisa iska lahayn shaygii mirihiisa guro la yidhaaho baatil wey rahankaas ma ansaxay oo maalan maxaa ka mid a tusaale ahaan waxaa ka mid a neef ari ah ayuu rahan ka dhigay neefkii waa irmaan markaasu wuxuu yidhi bishardi caanihiisa inaad iska isticmaalayso adugu bishardi rahan waxaan kuugu dhigay caanihiisa inaad yeelanayso milki ahaan iska maalo milki caanihiisa inaad milkinayso faras oo kale ama gaari oo kale ayuu rahan uga dhigay markaasuu yihi gaarigan rahanan kuugu dhigay laakiin bishardi nafcigiisa inaad yeelanayso ciddaad doonto ka ijaaro wixii marka ujrada kaaga soo xasilaya kirada gaariga bishardi inaad adigu yeelato waa baatil inuu gaariga milkigiisa yaa iska lahaa gaariga milkigiisa waxaa iska lahaa raahin waa ninkii deynka qaatay aa la yidhaha raahin raahinka manfacada marhuumkana isagaa yeelana marka murtahinkii inuu qaato baatil الثالثu shardiga saddexaad an yakuuna alcaaqidu qofka heshiiska gelaya caaqidka waa qofka heshiiska rahanta gelaya min raahin wa murtahin qofka heshiiska gelaya waa raahin iyo murtahin raahin waxaa la yidhaha qofka deynka qaatay oo rahanta meesha dhigaya murtahinna waxaa la yidhaha qofka deynka laga qaatay oo alaabta sii haysanaya oo beri alaabta iibsanaya haddii deynkii loo keeni waayo kaana waxaa la yidhaha murtahin an yakuuna alcaaqidu qofka caqadka gelaya waa inuu ahaado heshiiska gelaya mudlaqa tasarufi qof tasarufkiisa la sii daayey qof sharcigu u ogol yahay inuu wax sadaqaysto inuu wax iibiyo oo maalkiisa ku tasarufi kara qof sharcigu tasaruf u ogol yahay oo maalkiisa iibin kara wax sadaqaysan kara waa inuu qofkaasi yahay qofka heshiiska rahanta gelaya maxaa baxay waxaa baxay rahanku wuxuusan ka ansixaynin qofan sharciguba uusan u ogolaanin tasaruf maalan waa qof la khasbay waa mukra qof la khasbay rahantiisu ma ansaxayso leannahu ikraahu meesha ku dhig ikraah waxaa kaloo ka mid ah sabigii saqiirkii qofkii saqiirka ahaa hadduu yidhaaho rahantan sii hayso daynaan kaa qaadana rahantan sii hayso rahnu الsabiyi baaطil qofka sabigaa rahantiisa waa baaطil ma ansaxayso waxaa la mida rahnu اlmajnuun qof majnuunoo iska waalan oo sharcigu uusan tasarufba u ogolayn ayaa yihi rahanan meel dhigan ma ansaxayo falaa yarhanu اlweliyu weligu rahan ma dhigi karo maala maxjuurihi maxjuuri اlweliy weliga qofkii loo xayiray oo isagu uu maalkiisa gacanta ku hayay maxjuurkaas maalkiisii rahan ma dhigi karo ilaa lidaruuratin liajli daruura daruuro dartiis inuu maalkii maxjuurka uu rahan u dhigo mooye weligu masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye maxjuur waa noo iman doonaa baab dhan ee baabulxajri la yidhaah ayaa noo iman doona xajriga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye alxajru الsharciyu waa xayiraad lagu soo rogayo qofka maalkiisa oo laleeyahay maalkaagii ma sadaqaysan kartid beec iyo tijaaro iyo ganacsi kuma geli kartid waa ashkhaas khaasa ayaa sharcigu xayiraadda ku soo rogay maxaa ka mid a ashkhaadtaas oo yani laga xayiray xoolahoodii inay ku tasarufaan oo sharcigu uusan u ogolayn majnuunkiyaa ka mid a saqiirkiyaa ka mid a qofkii sabiga ahaa qofkii sabiga ahaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a qofkii aan majnuunka ahayn laakiin mubadirkii oo maalkiisii waxyaala xun ku iibsanaya oo naftiisii halaagaya mubadirkiisaa ka mida maxjuurkaasaa layihi marka wuxuu ku yidhi sheekhu falaa yarhanu lweliyu weliguna waa qofka mas-uulka ah oo qofkaas maxjuurka ah oo xayiraadda lagu soo rogay maalkiisii qofka gacanta ku haya ayaa weli la yidhaha falaa yarhanu lweliyu qofka mas-uulka ah qofkaasi ma rahan dhigi karo maala maxjuurihi weligaas qofkii maxjuurkiisa ahaa oo maalkiisa uu gacanta ku hayay maalkiisa rahan ma dhigi karo maxaa loola jeedaa tusaale ahaan ruux agoon ah oo saqiir ah agoonkii sabigii saqiirka ahaa ayaad maalkiisii gacanta ku haysaa adaa weli ka ah maalkii agoonka oo mas-uulka ah maalkii agoonka rahan ma dhigi kartid adigu haddaad tahay mas-uulkii mas-uulkii maalul-yatiim haddaad tahay maalkii agoonka rahan ma dhigi kartid leanna waxaa weye waxaan rahan looga dhigi karin adiga tasaruf ma ku leedahay maalkan ma sadaqayn kartaa maya qof aan tasaruf lahayn rahan haddana kama ansaxayso rahan kama ansaxayso marka agoonka maalkiisii rahan in loo dhigo sharcigu ma ogola mana ansaxayo ilaa lidaruurati inay daruuro timaado maaha daruurada maxaa ka mid a wadaalika ka nafaqatin nafaqadii iyo biilkii oo kale agoonkiiyaa biil u baahday agoonkii ayaa biil u baahday haddee maaluba leeyahay see ugu baahday biil biil la yidhaaho yacni ulajeedada waxaa weeye waxaa iman kara asbaab uu nafaqada ugu baahan karo waxaa ka mid a alaabtii badeecay uga jirtaa lacag cadinana ma haysto oo nafaqa uu ku iibsado lacag cadina marka agoonkii loo soo daynsaday agoonkii markii loo soo daynsaday ninkii lacagta caddiinka laga soo daynsaday wuxuu yidhi rahankeen adugu mas-uul ma ka tahay qofka agoonka ah agoonka maalkiisii halkan soo dha haddaad ii keeni weyso maalka agoonkaan iibsanaa agoonka nafaqadiisii dartiis uu rahan ugu dhigo waa saxu daruura timid daruuro ayaa timid wadaalika ka nafaqati nafaqa oo kale iyo wa kiswatin lebiskii oo kale agoonkii wuxuu usoo iibiyey lebis lebis uu usoo iibiyey marka agoonkii markuu labis ugu soo iibinayo rahan keenaa la yidhi rahan keen ayaa la yidhi wax dayna wey daynuu labis ugu soo iibinay dee daruuraa jirta markaa daruuraa jirta oo maalkii agoonka ayuu leeyahay sii hayso wakadaa waxaa la mid a sidaas oo kale intidaaru lghallati dheefta sugiddeedii waa la mid wakadaa waxaa la mid a intidaaru lghallati dheefta sugiddeediina waa la mid dheefta maxaa loola jeedaa linaxwi caqaarin yu-addii minha hanti maguurto ah oo agoonku uu iska leeyahay dheeftiisii ayaa la sugaa agoonkiina ma sugi karo tusaale ahaan guri agoonku uu iska lahaa ijaarkiisii oo bil ka bacdi lacag iman doonta ayaa agoonkii suga hadduuna nafaqo u baahan yahay ama lacag uu u baahan yahay agoonka lacaguu usoo daynsanaahu laleeyahay guriga ijaarka ka iman doona bishu markay dhammaato ayaan ku siinay lacagtan agoonka maaragtay yacni si si aan agoonkii manaaficdiisii iyo masaalixdiisii lacagan ugu gudo isii oo dayna ijaarkaa lagaa siin doonaa guryaha ijaarka o agoonka ayaa lagaa siin doona war hadda rahankeen ho maalkii agoonka u hayso maalkii agoonka rahan u hayso iyaduna waa daruura daruura imanaysa aw amase nafaaqi silcatin ama badeexada badeecada bixideedii bixidaas sugitaankeediina waa la mid wakadaa intidaaru nafaaqi silcatin badeexada badeecada bixinteedii bixintaas sugiddeedana waa la mid badeecadii aan weli u bixin yacni u bixin maxaa loola jeedaa aan weli u gadmin alaabtii yacni lacagtii badeecay uga jirtaa agoonka lacaguna u baahday agoonkii markaasuu wax u soo daynsaday war hadda goormaad isiin lacagtii badeecay uga jirtaahe badeecada markii loo iibiyo agoonka ayaan deynka kaa siin doonaa hadda rahan ii keen rahanta ho masaa'ilka sharcigu fasaxay maalka agoonka in rahan loo dhigi karo walaa yartahinu walaa yartahinu weliyu lmaxjuuri qofkii maxjuurka mas-uulka ka ahaa rahan ma qaadan karo oo agoonka rahan uma qaadi karo tii hore waxay ahayd maalka agoonkoo la rahan dhigo tanna maxay tahay waa cagsigeedii inuu rahan usoo qaado agoonka walaa yartahinu weligii mas-uulkii maalulmaxjuurkii weliga qofkii ka ahaa mas-uulka ka ahaa rahan ma qaadi karo ilaa lidaruuratin liajli daruuratin daruuro darteed inuu markaa rahan u qaado maahan daruurada maxaa ka mid a kamaa loo warisa hadduu dhaxlay oo kale agoonkii deynan deyn uu dhaxlay oo kale deynkaasoo mu-ajalan ee la muddeeyey deyn la muddeeyey inuu dhaxlay agoonkii masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye agoonka wuxuu dhaxlay deyn muddeysan deyn muddeysan see u dhaxli karaa wuxuu dhaxli karaa aabbihiis ayaa sharikaad iyo kambaniyo wuxuu ku lahaa ama shakhsiyaad ayuu wuxuu ku lahay deyn deynkaasna waa deyn mu-ajala maxaa lagu muddeeyey bisha ramadaan tusaale ahaan tusaale ahaan ramadaanka nagu soo foolle ayaa lagu muddeeyey ramadaankii intaan la gaarin odagii waa dhintay agoonkii muxuu dhaxlay marka ya deynkaas ramadaanka ku muddeysan ayuu dhaxlay agoonkii siyaanatan wa xifdan limaali maxjuur iyadoo la ilaalinayo la xafidayo agoonka maalkiisa qofkii weliga ka ahaa agoonkan ee mas-uulka ka ahaa waxaa waajib sharciya ku ah inuu kambanigii intuu u tago ama shaksigii ramadaanka muddeeyey odagii dhintay inuu yidhaah rahankeen waxaan maal agoomeed weeye ramadaan aan keeni sooma so deyn kuma muddeysnayn rahan kalsooniya keena taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha sharcigu uu u fasaxay weliga ama qofkii maxjuurka mas-uulka ka ahaa inuu rahan usoo qaado agoonkii rahan inuu usoo qaado walaa yartahinu weligu rahan sooma qaadi karo ilaa lidaruuratin liajli daruura daruuro darteed maahane agoonkii uma soo qaadi karo rahan wadaalika kamaa loo warisa agoonkii hadduu dhaxlay oo kale deynan mu-ajalan deyn la muddeeyey agoonkii inuu dhaxlay alraabicu shardiga afraad oo shuruudda rahantii ka mid a an yakuuna almarhuunu shayga marhuunka ah oo la rahan dhigay caynan waa inuu noqdo wax caynahoo daataahoo la arki karo waa inuu yahay shayga meesha la dhigayo oo rahanta la dhigayo waa inuu wax caynahoo la arkayo oo daataa waa inuu noqdo maxaa baxay marka haddii la yidhi waa in wax la arkayo waa inuu noqdo shayga rahanta laga dhigayo falaa yasixu ma ansaxayo rahnu deynin deyn in rahan loo dhigo ma ansaxayo deyn rahan dhigiddiisii ma ansaxayo wa manfacatin manfaco rahan dhigiddeediina iyaduna ma ansaxayso labadan shay rahan ma noqon karaan labadan shay iyo wixii la mid yihi rahan ma noqon karaan lannu sheekhu muxuu yidhi waxaa shardi ah shayga meesha la dhigayo rahanta yacni laga samaynayo waa inuu yahay wax ishu qaban karto wax ishu qaban karto oo cayna waa inuu yahay cayn la yidhi maxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo rahnu dayni dayn in rahan laga dhigo ma ansaxayso maxaa loola jeedaa rahnu daynin rahnu daynin ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qof aad alaab ka qaadatay ama waxbaad ka daynsatay war boqolkan dollar i deymi boqolkan dollar aan ku deymiye rahan ii keen rahan aan sii haysto ii keen rahan waxaad usii haysataa boqolka dollar oo hebel aan kulaya waa daynada wax caynahoo la arkayo ma aha boqolka dollar oo hebel aan ku leeyahay sii hayso de maxaan haystaa waxaan ujeedaa mamalahan ma ansaxayso taas rahnu dayn laa yasixu daynka isaga sababtiisa rahan waa loo dhigaa laakiin isaga naftiisa rahan lagama dhigo daynka isaga sababtiisa rahan waa loo qaataa waa mas'alada dhan waxaan ka hadlayno waa daynka laakiin waxa la diidayo sharcigu uusan ogolayn maxay tahay daynkii naftiisii rahan u qaado waxaa kaloo sidaas oo kale aan la ogolayn manfaco inaad tiraaho rahan u qaado manfaco rahan u qaado oo manfacada maxaa loola jeedaa waxaad leedahay tusaale ahaan guriga meesha iigu yaalla hal bil iska sii deganaaw oo ku sii nafci boqol dollaraan kaa daynsada war hadii rahan ii keen hadda rahan aan iibsado ii keen daynkii haddaad ii keeni weyso markaas waxaad ku tiri gurigaas kusii nafci hal bil sii deganaaw ma ansaxayso manfaco ayaad ka dhigtay rahanti ma ansaxayso wayajuusu waxaa bannaan an yastaciira shaksigu inuu caariye qaato caynan shay caynahoo la arkayo inuu caariye qaato way bannaantay walow naqdan walow kaana shay-u shaygaas uu caariye qaadanayo naqdan lacagba ha noqdo wax lacagaba ha noqdo wuxuu caariye qaadanaye liyarhanahaa si cayntaas uu u rahan dhigo idaa bayana hadduu caddeeyo ayaa caariyadu bannaan tahay jinsa dayni deynka jinsigiisa hadduu caddeeyo wa qadrahu qadra dayni deynku qadarka uu la egyahay hadduu caddeeyo wa sifatahu sifata deyn deynka tilmaantiisa hadduu caddeeyo walmurtahina qofka rahanta qaadanayana uu caddeeyo waa shardiga arrimahaas oo dhan inuu caddeeyo masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye ma bannaan tahay qof inaan shay inta ka soo caariyeysto aan shaygii caariyadaa rahan ka dhigo tusaale ahaan qof aad waxaad ku tiri boqol dollar i deymi wuxuu yihi waan ku deymine rahan ii keen aan sii haysto qofaad waxaad ka soo caariyeysatay gaari ama mobel ayaad ka soo caariyeysatay markaasaad tihi baabuurkan sii hayso baabuur aad hebel ka soo caariyeysay adoo aadan shaqo ku lahayn oo milkigiisa aadan lahayn taasi sharcigu ma ogolya waa ogolyaha sharciga way bannaan tahay yacni wax milkigaaga inuu yahay shayga aada rahanta u dhigayso shardi ma aha caariyo waa ku bannaan tahay sheekhu wuxuu ku yidhi walow naqdan naqdiba ha noqdo yacni lacag waxaad soo caariyeysatay dahab oo kale lacagihii dahabka iyo fidada lacagahaasaa lacag loo oqon jiray xilligii qadiimka oo hore lacagihii dahabka laga samayn jiray ama fidada laga samayn jiray ayaad qof inta ka soo caariyeysad waxaad tihi lacagtan dahabka ah oo hebel aan ka soo caariyeystay sii hayso waa saxiix laakiin maxaa shardi ah liyarhanahaa inuu cayntaas rahan dhigo ayuu usoo caariyeystay idaa bayana hadduu caddeeyo ayaa caariyadu bannaan tahay jinsa dayn daynku horta jinsigiisu wuxuu yahay waxaa shardiga qofka uu ka soo caariyeysanayo gaariga uu leeyahay gaariga i caariyee rahanan dhigaahe waa inuu u sheego qofkaasi deynka waxa uu yahay war waxa lagu leeyahay deynku maxay tahay ma lacagaa ma lacagaad daynsatay ma wax kalaad daynsatay waa inuu yahay in la caddeeyo shardigu wa qadrahu qadra deyn deynka qadarka uu leegyahana waa inuu caddeeyo gaarigaaga aan kaa caariyeysanayo deynka aan rabo inaan rahan uga dhigo intaasuu la egyahay waa inuu yidhahdo wa sifatahu sifata deyn deynka tilmaantiisana waa inuu qofka u caddeeyo tilmaanta maxay tahay deynki inuu yahay deyn xaalo ah oo haddaan keeni ah haddaan ninka u keeni deynka ama inuu yahay deyn mu-ajala oo la muddeeyey waa inuu sheego walmurtahina qofka rahanta qaadanayo oo baabuurka qaadanaya uu leeyahay baabuurka sii hayso uu leeyahana qofkaana waa inuu u sheego magaciisa iyo waxyaale uu ku fahmi karo qofka aan baabuurkaaga u wado oo baabuurka sii haysanaya waa hebel hebel hebel waa inuu yidhahdo leanno dad waxaa jira aan alaabtooda u ogolayn shaksiyaad ay yaqaanaan oo gaara oo ku tuhmaya khayaano qof war ma hebel aad u wadaa gaarigeyga ma ku siinayo gaarigeyga hebel waaba aqaana waa nin tuugoo gaarigaba iga dhacayo oo rahan iyo waxaas aan kala oqoon qofka in la caddeeyo waa shardi si qofka markaa alaabta aada uga caariyeysanayso oo rahanta meesha aada geynayso iyo qofka aada u geynayso calىa bayinatin wa xujatin waadixa waddo cad qofku ha kugu siiyo ila alaabtii caariye wey rahanaad u dhigan alaabtiisa wado cad qofku ha kugu siiyo alaabtiisa alkhaamisu shardiga شhanaad an yakuuna اlmarhuunu shayga la rahan dhigayo bihi bisababihi shayga sababay in rahantan la dhigo waa inuu yahay daynan shayga sababta keenay in rahanta la dhigo waa inuu yahay dayn daynkaasoo haabitan sugan haabitan maxaa loola jeeda ay mawjuudan dayn suganoo mawjuuda dayn jira waa inuu yahay waxa sababtiisa aad rahanta u dhigayso daynkaasoo laaziman ee go-an dayn laazima waa inuu daynkaasoo macluuman ee haddana la og yahay dayn la og yahay qadarka uu la eg yahay waxa uu yahay iyo xisaabtiisa la yaqaano waa inuu yahay daynka sababtiisa shardiga shanaad sheekhu wuxuu yidhi an yakuuna almarhuunu bihi bisababihi shayga sababtiisa rahanta loo dhigayo daynan waa inuu horta dayn noqdo daynkaasoo haabitan ay mawjuuda dayn jira waa inuu yahay horta waxa aad gaarigan meesha aada geynayso iyo waxa aad maaragtaa leedahay mobilan rahan uga dhigi iyo maxay tahay sababta maxaa keena waa inuu noqdo dayn sababto sababto dayn waa inuu daynkaasoo laaziman ee laazima oo go-an daynan go-nayn maa jira oon laazim ahayn markuu sheekhu leeyahay dayn laazim dayn aan go-naynaa jira oo laazim aan ahayn oo daynka aan laazimka ahayn waxaa ka mid a thamanu lmabiic thamanu lmabiic fii muddati اlkhiyaar maalan lacagaa lagugu leeyahay lacag dayna ayaa lagugu leeyahay badeecadii dayntan aada ku soo qaadatana waxaa lagu jiraa muddadii khiyaarka khiyaarkii saddexda maalmood aanu soo qaadanoo sharcigu xadeeyey muddatulkhiyaar ayaad ku jirtaa beecaas ma laazimuu kugu yahay mise waad ka laaban karta haddaad ka laaban karta daynku laazim kuguma ah daynku laazim ku leanno badeecadii dhamaad inta iska celisaa dhihi kartaa daynkiiba waa ka baxay haba dayn iyo dhib igelinay taasoo kale u diidan yahay sheekh taasoo kale rahan looma qaadan karo daynka noocaas leanno daynkaas alaabtii ku jirta fii muddati اlkhiyaar ku jirta daynka ka dhashay daynkaasi laazim ma aha leanno qofku wuxuu awood u leeyahay inuu beecii dhanba iska fasakho daynkiina meesha uu isaga burburiyo daynkiina uu meesha uu ku burburiyo wuxuu ku yidhi sheekhu falaa yasixu ma ansaxayo rahankii waa shaygii rahanta sababtiisa loo dhigaye bicaynin bisababi caynin daynaa la yidhi shay cayn ah sababtiisa in maaragtaa yacni rahan loo dhigo ma ansaxayo shay caynahoo la arkayo meesha yaalla sababtiisa rahan ii keen ma ansaxayo wuxu waa inay dayn noqdaan bicaynin la yidhi maxaa baxay falaa yasixu bicaynin falaa yasixu bicaynin waxaa ku baxay masale inta badan dhacda dadka qaarna ay ku dhaqmaan ayaan ku misaalinayno inta badanna way dhacdaa masaladaas masaladaas waxaa weeye qofaa maalan waxau kaa caariyeysanaa kitaab war kitaabkan icaariye ayuu ku leeyahay qofkii uu ka shakinaa marka isaga kitaabka waa kaa iibsanaa ama kitaabka waa kaa dayici waxbuu is leeyahy kitaabkan icaariye war waa yahay kitaabkan waa ku caariyeystee waxaan sii haysto ana ikeen war rahana caariyadu waa cayn caariyadu dayn miya caariyadu cayn waa caynu mustacaara falaa yasixu rahn rahanka noocaas waa baatil mana ansaxayo dadka qaarna way samey waxa horta sideedaba rahan loo dhigtaahi waa dayn laakiin cayn maya cayn maya kitaabkan qofku hadduu ku yihaaho war kitaabkan icaariye haddaad ixsaan u caariyeynaysana ixsaan u caariyey haddii kalena iska hayso oo u diid laakiin aad tiraa kitaabkan inaad iga cayaarayso inaad iga iibsanayso inaad iga khayaarayso aan ka baqiya warkeen inta aan sii haysto shay rahan aan u sii haysto isii ma banaano caariyo lagaa qaatay inaad qof rahan uga qaadato ma banaano taas leanna cayn dayna shardi ah dayn ayaa shardi ah falaa yasixu rahanku kuma ansaxo bicaynin bisababi caynin shay cayna sababtiisii in rahan loo qaato ma ansaxayo walaa bimaa shayna kuma ansaxayo shay sababtiisii in rahan loo qaato shaygaasoo sayuqriduhu shaksiga uu amaahin doono shay shaksiga uu amaahin doono kuma ansaxayo rahan in loo qaato oo maxaa ka mid a wuxuu leeyahay ramadaanka soo socda deynka aan ku siin doono hadda rahan isii haddii allahna gaarsiiyo in la yidhah soo ma ahayn maya maya hadda keenu leey ma ansaxayo taas ramadaanka iman doono soo socda deynka aan ku siin doono hadda rahan isii aan sii qaatay waa inaad tiraa horta hala gaaro markaan deyntii kaa qaato markaa kabacdna wax iga qaado min baabi tabaadul اmasaalix min baab tabaadul اmasaalix waa maslaxada hala kala bedesho haddii wax iga qaata anaan wax kaa qaato wey marka laakin waxaan ku amaahin doono waxaan ku deynin doono raan i ken ma ansaxayso walaa bima walaa bisababi ma shay sababtiisana rahan in loo qaato ma ansaxayso shaygaasoo sayuqriduhu uu shaksiga amaahi doono wax uu hadda kabacdi amaahi wa bidayni اljucaalati abaalmarinta deynkeediina in iyadana deynkaas sababtiisii rahan loo qaato ma ansaxayso qabla alfaraaqi ka faaruq noqoshada ka hor xaal uu ahaaday deynkaas min alcamali shaqada intaan laga faaruq noqon ka hor xaal uu ahaaday deynkaas baab uljucaala waa noo iman doonaa waaba baabka ugu dambeeya kitaabka kitaabka baabka aan ku khatimi doono in sha allahu tacaala baab uljucaala waa noo iman doonaa baab uljucaala ulajeedada laga leeyahay waxaa weye jucaalo waxaa la yidhaha abaalmarin maalan waxbaa kaa lumay mobilaa kaa lumay neef geelaha kaa lumay neef ariyaa kaa lumay waxaad leedahay marka neefkii geelaha qofkii iisoo hela boqol dollaran siina neefka geela qofkii iisoo hela ama gaarigaygii iga lumay qofkii iisoo hela ama mobilka iga lumay waxaasan siin boqol dollaran siin ayaa tiri ninaa kuu yimid oo wuxuu ku yidhi anaa kuu keenaya gaarigaagii ama mobilkaagii anaa kuu keenaya laakiin bishardi rahan isii bishardi rahan isii war hadda rahan aa ku siiye jucaalo baabuljucaala in rahan loo qaatahay sharcigu ma ogola لأnn waxaa weeye deynkani laysa bilaasim deynkani ninkan laasim kuma aha shuruudda deynkana maxaa ka mid ahayd inuu laasim yahay ninkan muxuu awood u leeyahay inuu yihaaho baabuljucaal oo dhan ba waan ka baxay waxba ha iisoo celi markuu caqadkii kula galay kabacdi qabuulkii iijaabkii markuu kula galay ratigii iisoo celi boqol dollarn ku siin markaad sii socoto muxuu ku dhihi karaa caqdigii heshiiskii waa ka baxayba laasim ma ah marka din laasim ma ah daysan laasim ahayn looma qaadan karo rahan lannu shuruudda maxaa ka mid ahayd daynan haabitan laaziman dayn laazim waa inuu wa bidayni ljucaalati jucaalada deynkeeda deynkaas sababtiisana ma ansaxayo in loo rahan qaato waa abaalmarinta deynkeeda qabla alfaraaqi ka faaruq noqoshada ka hor xaal deynka jucaalada u ahaaday min alcamali shaqada intaan laga faaruq noqon ka hor xaal u ahaaday waa intuu shaqadii uusan soo dhammayn weli oo ratigii uusan keenin ratiga intuusan keenin ka hor wuxuu leeyahay si rahan isi anaa ratigaa kuu keenaya lan boqolka dollar in ay ii diidaan dhici karta markaan ratiga kuu keeno ma ansaxayo taas faslun adakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami rahni rahanta axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa rahantii masaladii hadda aanu ka hadlaynay axkaamteeda qeybo ka mid a ayuu ka hadli doonaa laa yalzamu rahnu rahnigu ma laasimo ilaa biqabdihi qabdi rahni rahanta gacanku dhigitaankeeda mahana markii la qibdoodo oo gacanta lagu dhigo bisuu laasimaa ilaa biqabdihi qabdi اlmarhuun shayga marhuunkaa gacanku dhigistiisa maahane si kale uma laasimo biidni اlmaaliki qofkii hantidan iska lahaa idankiisana lagu qibdoodo oo gacanta lagu dhigo si kale kuma laasimayo rahna masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii kuu diray rahantii oo ku yidhi rahan ii keen maadaama deynkii aada iga qaadatay rahanta markuu gacanta kaaga dhigo markaasi rahantu waxay noqonee rahan laazim ah laazim maxaa loola jeeda yacni ma beecin kartid shaygii kuma tasarufi kartid meesha kama qaadi kartid ilaa isagu inuu kuu fasaxo maahan oo kuu idmo maahan laazimidda saasaa loola jeeda laakiin intuusan qofku kaa qaadin shaygii rahanta ahaa waad sadaqaysan kartaa waad beecin kartaa waxaa doontaad kus leanno maalkaagii u laakiin qofkii boqol dollar intaad ka daynsatay ku yidhi rahan ii keen neef arigaad u keentay neefkan ariga sii hayso wuu kaa qibdooday neefka ariga gacantuu kaaga dhigay haye haddana waa kaa ceshana waa sadaqaysana neefkayga sii maya ma jirto sheekh taas sheekh ma soconayso mar haddii gacanta lagaaga dhigay bes tasaruf oo dhan wuu kaa xiran yahay albaabkiisa sadaqo beec wax walba wuu kaa xiran yahay haddii lagaa qibdoodo laa yalzamu rahnu rahanku ma laazimo ilaa biqabdihi qabdi اlmarhuun shaygii marhuunka ahaa gacan ku dhigistiisa maahan biidni maaliki maaliga idankiisiina gacanta loogu dhigo waa in maaligu fasaxo wey uu yidhaha iga qibdo shayga aan kuu keeno walow rahanahu shaksiga hadduu rahan u dhigo shay-an shay shaygaasoo fii yadihi shaksiga gacantiisii ewelba hore ugu sugnaa wax ewelba gacanta uu ku hayou rahan uga dhigay laa yalzamu rahnigaas ma laazimayo ilaa bimudiyi zamanin zaman soo tegitaankiisa maahane si kale kuma laazimayo zamankaasoo yumkinuhu shaksiga uu ugu suurtogelayo fiihi fi zamani zamanka dhexdiisa uu ugu suurtogelayo qabduhu qabdu shayi marhuun shaygii marhuunkahaa gacan ku dhigistiisu ay ugu suurtogelayso bacda idnihi idni lmaaliki maaliga idankiisa ka bacdina ay u suurtogelayso inuu gacanta ku dhigo lahu shaygii marhuunka ahaa uu u idmay fiihi fii qabdihi shaygaa marhuunkaa qibdooshadiisana maaligu uu idmay oo uu fasaxay mahane masaladan masale la mida hadda ka horna waan soo qaadanay oo waxaan ku soo qaadanay qabuulka iyo iijaabka qabdigaan ku soo qaadanay masaa'il اlqabdi maxaa beeca lagu qibdoon karaa mabiica maxaa lagu qibdoon karaa ayaan masaladaa ku soo marnay masaladiiu haddana sheekha masale la mida uu rahanta ku soo celiyey masaladan ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye qof hore ewelba shayga gacanta ugu haystay ayaa shaygii rahan kaaga baahday eweluna shaygu kaaga sii haysta gacantuu kaaga hayay ewelba matalan inaad u timid waxuud ku tiri boqol dollar ideymi wuxuu ku yihi waan ku deymine gaarigaaga ii ken aan sii haysto rahan igu ken gaarigana hadda isagaaba hayaba nin saaxiib iyo mucaamala idinka dhexaysta oo ewlow gaariga sii haystaba shaygaa see loo qibdoo karaa de wuxuu ewel gacanta kusii haystay wey see loo qibdoon karaa seese rahantiisa u noqon kartaa shaygaa rahan laazima oon lagu tasarufi karin waxay ugu noqon kartaa uu yihi sheekhu waa inuu soo wareego zaman daqiiqado waa inay soo wareegaan zaman zamankaasoo ay suurtagal u noqon lahayd haddii gaarigu halkaas uu ka joogi lahaa intuu aado gaariga uu ka qibdoon lahaa zamankaasaa soo wareeg ninkan maaliga ah oo gaariga iskalena ha u idmo oo gaarigayga qibdoo ha yidha oo waan kuu idmay inaad gacanta ku sii hayso rahan ahaanna aad ugu sii hayso gacanta ewelilaa macno kaluu gacanta ugu hay waan kuu idmay macnaha rahanta inaad gacanta ugu hayso waa inuu yidhaha xilli uu ku qibdoon karana waa inuu soo wareego bis intaasaa laga rabaa bis laakiin lagama doonayo lagama rabo inuu yidhaaho war gaarigii aad rahanta ii dhigi lahayd ewelaan gacanta ku hayee bal horta markaa hore gacantaada aan ku wareejiyo kabacdi haddana aan kaa qib maaye waxba sharcigu ma kalifin masalada masale lamida waxaan ku soo marnay masalatu lqabdi mabiica see loo qibdooda masalatu lqabdi waxaan kusoo marnay ashay lmustacaar wadiicadii caariyadii habka loo qibdoonayo waan soo marnay qofaa maalan kitaab wuxuu kaaga haystay caariy kitaabkii caariyada uu kaaga haysta waxaa tiri war iga iibso kitaabka gacanta aad ku hayso ilba anigaa iska lahaa iibso meeqad iga siin toban dolaran kaa iibsan see u qibdoonaa qofka kitaabka ewlo horey gacanta ugu jira oo gacanta ugu haysta hadda gacan ku jiridaasaaba qibdoosho isaga noqonaysa gacan ku jiridda ayaa wax isaga noqona qibdoosho tanna sidii oo kale wayajuusu waxaa bannaan arujuucu ka laabasho can irahni rahanta in laga laabto way bannaan tahay qabla alqabdi gacan ku dhigista ka hor waa laga laaban karaa qofkii intuusan gacanta kaaga dhigin shaygii war rahantii waa ka baxay iyo baabkeedii wax rahan oon kuu keenayo maleh wax rahan ah oon kuu keenayo maleh haddee anna wax ku deymin maayo wey marka anna wax ku deymin maayo bs walaa yajuusu liraahini qofkii raahinka ahayoo rahanta keenay raahin waxaa la yidhaha qofka alaabta keenay oo deynkana iska leh deynka qaatay qofka deynka qaatay oo alaabtana keenay walaa yajuusu ma banaano liraahini ninkii rahanta meesha dhigay uma banaana bacda alqabdi gacan ku dhigista kabacdi markii shaygii gacanta looga dhigoo laga qibdooday kabacdi uma banaana atasarufu tasaruf uma banaana fi lmarhuuni shaygii rahanta looga qaatay dhexdiisa inuu ku tasarufo uma banaana bimaa shay uu ugu tasarufo shaygaas oo yusiilu zuulin kara almilka wax milkiga zuulin kara inuu ugu tasarufo sida beec iyo wixii la mid a ma banaana masladii haddaanu sheegeynay yaعni waxa weeye shaygii waa lagaa qibdooday gaariga waxaa la yihi kun dolar ama laba kun oo dolar oo deyna isii hadde waa yahay ee gaarigaaga ii keen aan sii haysto gaarigiiaad u keentay wuu kaa qibdooday markuu kaa qibdooday kabacdi gaarigaa kuma tasarufi kartid gacantaadii uu ka baxay gaarigaas wax milki zuuliya uguma tasarufi kartid wax milki zuuliya maxaa loola jeedaa beec iyo wixii lamid inaad tiraa baabuurkii nin hebelaan ka iibsaday baabuurkii keen ma jirto ma ansaxayso wala taswiiju nikaaxintii iyaduna uma banaana inuu addoontii uu rahanta u dhigay inuu nin kale u guuriyo oo ku nikaaxiyo uma banaana wala lijaaratu ijaarkiina uma banaana inuu shaygii alaabtii uu rahanta qof kale ka ijaaro uma banaana in kaana daynu deynku hadduu yahay xaalan dayn xaalo ahoo haddan kuu keenaa uu yihi hadduu deynku ahaa aw amase yaxilo ama deynku uu yahay dayn xaaloobaya oo waktigiisii la gaarayo qabla tamaamihaa tamaami wakti اlijaara waktiga ijaarada taam noqoshadeeda ka hor ayaa deyntii waktigiisii ayaa la gaari ma banaana taas wuxuu ku yihi sheekhu wala taswiiju waxay ku cadfan tahay waanu ku cadfaynaa atasarufu walaa yajuusu liraahin qofkii rahanta keenay uma banaana bacda alqabdi gacan ku dhigista kabacdi atasarufu uma banaana wala taswiijuna uma banaana wala taswiiju walalwaduna meeshay ugu jirtaa sida sharxu kugu diray wadi iyadana uma banaana wadiga maxaa loola jeeda addoon masaladu waxay ku dhisan tahay addoonaa la yihi rahan usii hayso addoon ayaa la yihi rahan usii hayso addoontii rahanta looga qaatay inuu nin ku nikaaxiyo maya ilaa addoontan waxaa la rabaa berri hadduu deynkii keeni waayo inuu suuqa iska geystaa la rabaa uu iska iibsado wasaa la rabaa inuu nin ku nikaaxiyo maya uma banaano iyadana waddina uma banaano waddi sidaasoo kale inuu wadiyo oo isticmaalana uma banaano iyadana addoontii walal ijaaratu ijaarna uma banaano ijaar maxaa loola jeedaa maalan wuxuu yidhi gurigan ama booskaas ama gurigaas sii hayso furihiisi waa kan dukumentigiisi waa kan sii hayso haddaan deynkii kuu keeni waayo iibso guriga dhan iyo waxa dhan iibso saasuu ku yidhi gurigii marka uu yidhi iibso haddaan deynkii kuu keeni waayo gurigii ma ijaari karo aad fahamteen soo ma gurigii marhuumka ahaa qof kale kama ijaari karo yaa waayo qofka ijaarka loo diiday waa ninkii guriga iska lahaa oo raahinkii wey raahinkii guriga iska lahaa ma ijaari karo guriga limaada sababta maxay tahy sababta waxaa weeye tasaruf oo dhan aan loo ogolay mar haddii laga qibdooday oo gacanta looga dhigay rahantii tasaruf lama ogolo walal ijaaratu ijaarna uma banaana in kaana daynu deynku hadduu yahay xaala hadduu deynku xaalo ahaa waa deynka haddan kuu keeni deynku haddan kuu keeni hadduu ahaa de muxuu ka ijaari guriga deynku hadduu xaalo yahay guriga muxuu ka ijaari ow amase yaxilu ama uu xaaloobayo deynka oo waktigiisii la gaarayo deynkii qabla tamaamihaa tamaami اlijaara ijaarada taam noqoshadeedii ka hor qabla tamaami wakti اlijaara waktigii ijaarada taam noqoshadeedii ka hor ayaa deynkii uu xaaloobiyo waktigiisii la gaaray waxaan u banaanayn oo kale haddaad maalan deynku wuxuu ahaa laba bilood in lagu keeno gurigiina ninkan waxaad ka ijaari shan bilood yaa soo soka maray denkiiyaa waktigiisa dhamaana sooma intaan ijaarkii dhammaan oo qofkan aad ka ijaartay ijaarkii intuusan dhamaysan denkiiyaa kasoo horeeyaba waktigiisa ma banaana iyada marba haddii denkii waktigiisii uu imanayo ijaaradii iyadoon taam noqon wayasixu waxaa ansaxaya ictaaquhu ictaaqu raahin qofkii raahinka ahaa oo alaabtan ewelba iska lahaa meesha la dhigay xurayntiisii waa ansixi wastiilaaduhu raahinka ka walad dhashigiisii inuu ka walad dhashado ka caruur dhashadana way ansixi almarhuuna shaygii rahanta meesha loo dhigay inuu xureeyo oo uu ka walad dhashado waa ansixi almarhuunada waxaa ku tanaasucaya labadan masder labada masderaa ku camal falay ictaaquhu xurayntiisa almarhuuna uu xureeyo wastiilaaduhu ka walad dhashadashadiisa almarhuuna uu ka walad dhashado labadaba u yaalana masaladu labadaba way u taallaa in kaana raahinku hadduu yahay muusiran qof tanaada oo iska bixin kara waxaas la xureeyey qarashkiisa iska bixin kara hadduu yahay waa xureyntiisu waa ansixi shaygii haddii la xureeyana denkiina see la yili rahantii wayaqramu wuxuu iska gudi alqiimata ay qiimata almarhuun shaygii marhuunka ahaa qiimadiisii ayuu iska gudahay oo u bixinahay masaladan waa masalo addoommada iyaguna ku saabsan addoommadii rahan laga dhigay masalo ku saabsan wey masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa wey waxaanu hore u soo marnay qofkii alaabtan rahanta iska lahaa kuma tasarufi karo wax milkiga zuulinaya iyo guurin iyo ijaar iyo waxaa ma samayn karo laakiin ma ansixi inuu xureeyo wuxuu hadday addoon ahaayeen maalan boqol dollar uu ka daynsaday addoontan sii haysu yiri haddaan kuu keeni waayo suuqa geyso addoonta addoontii sidaas rahanta looga dhigay ma xureyn karaa qofkii addoonta iska lahaa oo addoontii marhuuntaadi waan xureeyey ma dhihi karaa haa waa litashawufi shaarici limas'alati اlictaaq lanno sharcigu wuxuu aada u milicsaday oo aada u jecel yahay xoreynta xoreynta waa jecel yahay sharcigu walidaalika dhowr mas'alo oo fiqhiga ku saabsan ayaa mas'alaة اlictaaq laga soo reebay inta masaa'ilkii kale la diiday ayaa masalada xoreynta laga soo reebay lanno sharcigu uu jecel yahay in dadka la iska xoreeyo domada la xoreeyo waxaa kaloo sidaas oo kale ansaxaya istiilaadka istiilaad maxaa loola jeeda addoontii uu meesha rahan dhishgtay ayuu intuu isticmaalay yaa isticmaalaya ninkii addoonta iska lahaa intuu isticmaalay ayay uur qaaday carruur dhashay addoontaas ma la dhihi karaa waa mustawladu sharciyan waxaa laga hadlaya waa mustawladda sharciya mustawladda maguurtaa la yihi mustawladdu maguurtaa la yihi mustawladda ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waa noogu iman doonaan kutubta fiqhiga waaweyn addoonta adigu aada iska leedahay hadday carruur kuu dhasho adugu xataa ma beecin karti qof kale iska dhaaf suuqa ma geen karti ixtiraama lihadihi اlawlaad awlaaddaasaa lagu xushmayna oo lagu qadarina marka mas'alada laga hadlayo waxaa weye addoontii aada rahanta meesha u dhigatay waad u dhuumatay oo adaa iska lal sharcigu kuu baneeya olba asal ahaan rahantanaa xoogaa wax kaa xayirtay maahane rahantana olba wax kaa xayirtay maahane addoontu waa addoontaadi addoontu addoontaadi waa inta u dhuumatay aad isticmaashay carruuray dhashay carruurtu ma ku noqonayaan sidaas mustawladdo ma ku noqonayaan addoontii waxaan leeyahay addoontii mustawladdo saas ma ku noqonaya haa mustawladdo way noqonay hadhow beec ma gasho ninka murtahinkuna ma beecin karo kii iska lahayna ma beecin karo masalatu mustawladda khusuusiyaadkeeda ka mid addoonta mustawladada xataa kii iska lahaa ma beecin karo in kaana goormuu xoreyntu ansixe iyo naagtuna ay noqonay mustawladda addoonta ah in kaana hadduu yahay ninkii raahintahay oo addoonta iska lahaa muusiran hadduu yahay nin tanaadahoo qiimaha iska bixin karo nin tanaad maxaa loola jeedaa addoontan uu xoreeyey carruurtii uu ka dhashaday intay uur u yeelay carruurtii dhashayoo ma guurto noqotay ma guurto waxaa loola jeedaa beec ma gasho mar haddii carruur kuu dhashee beec ma gasho ma guurtaa le addoontan ma guurtada noqday hadduu qiimaheedii bixin karo hadhow muxuu samaynaa marka ninkii miskiinka ahayoo addoonta rahanta u haystay oo addoontii laga xureeyey ama laga welad dhashayadoo addoontii ma guurto ay noqotay oon beyc aqbali karin miskiinkii waa dhacan yahay see la yeeli waa miskiinkii deynka laga qaatay wey ogow miskiinkii deynka laga qaatay waa dhacan yahay addoontii waa laga xureeyey ama mustawladdaa looga dhigay ma guurtay noqotay wayaqramu wuxuu u guday miskiinkii alqiima addoontii aada maaragta mustawladada ka dhigtay ama aada xureysay qiimaheedii keen qiimahaasaa rahan noqonaya marka qiimahaasaa lasii haysana ilaa deynka aad ka keenayso qiimahaasaa lasii haysana waidaa lazima rahnu rahanku hadduu laazimo rahanku hadduu laazimo maxaa loo muxuu ku laazimaa rahan waan soo marnay hadda ya qabdiguu ku laazimaa rahan hadduu laazimo waxaa loola jeeda yani haddii gacanta lagaaga dhigo haddii gacanta lagaaga dhigo waidaa lazima rahnu rahanku hadduu laazimo bimacnaa haddii la qibdoodo oo gacanta lagaaga dhigo rahankii falyaddu gacanta yaddaasoo fiihi fi shayi اlmarhuuni shaygii marhuunka ahaa dhexdiisa ahaatay lilmurtahini qofkii rahanta qaatay ayaa gacanta u sugnaatay gacan ku haynta ninkaasaa iskale ilaa idaa sharadaa labadoodii inay shardiyeen maahane wadcahu wadca shayi اlmarhuun shaygii marhuunka ahaa dejintiisii cinda aakhara cinda shaksin aakhara shaksi kale agtiisa in la dejiyo inay markii hore shardi ka dhigeen maahane masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa wey horta rahankii hadduu laazimo hadduu laazimo maxaa loola jeedaa haddii gacanta lagaaga dhigo oo alaabtii lagaa qibdoodo alaabtii rahanta haddii lagaa qibdoodo gacan ku-haynta yaa iskale yadda yaa sharcigu uu xaq u siiyey inuu alaabta gacanta ku hayo falyaddu fiihi lilmujtahid waa ninkii miskiinkii deynka laga qaatay ninkaasaa gacan ku-haynta iskale sharciga isagaa iskale ilaa idaa sharadaa markii hore labadoodu waa raahinkii iyo murtahinkii raahinkii iyo murtahinkii markii hore inay shardiyeen mooye wadcahu wadca shay marhuun shaygii marhuunkaha dejintiisii inay shardiyeen mahane cinda aakhara cinda shaksin aakhara de markaas gacanta waa laga wareejin karaa gacan ku-haynta markaa waa laga wareejin karaa haddii marka hore labadooda ay ku heshiiyeen alaabta aduguna gacanta ku haymaysid alaabta rahanta ah aniguna gacanta ku hayn maayo nin saddexaad oo caadila alaabta gacanta ha noogu hayo hadday saa ku heshiiyeen gacan ku-haynta yaa yeelanaya markaas ninka saddexaadaa yeelanaya caadilka wayastaxiqu lmurtahinu qofkii rahanta qaatay wuxuu xaq u leeyahay bayca almarhuuni marhuunkii shaygii marhuunkaha beecintiisuu xaq u leeyahay cinda alxaajati baahida agteeda inuu beeciyo markii loo baahdo waa beecin karaa marka loo baahdo maxaa laga wadaa markuu deynta keeni waayo deyntii markuu keeni waayo suuquu iska geysana suuquu iska geysana sharcigaa u siiyey amar sharcigaa siiyey wayakuunu lmurtahanu wayakuunu wuxuu ahaana almurtahinu qofkii rahanta qaatana wuxuu ahaana aqdama mid horeyn badan bihamanihi thamani lmarhuun shaygii marhuunkahayoo la raag dhintay lacagtiisii mid uga horeeyuu noqonaa min gayrihi gayri lmurtahid murtahinka gayrkiis mid uga horeeya ayuu noqonaa masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye shaygii waxaanu nidhi sharcigu wuxuu xaq u siiyey murtahinku inuu iibsan karo cinda alxaaja baahida agteeda cinda alxaaja maxaa loola jeedaa waktigii deynkaa la gaaray deynkiina lama hayo waa iibsan karaa hadduu marka iibsaday qofkii murtahinka ahaa oo shaygan gacanta ku hayay deynkiina laga qaatay qofkaasi sharciyan wuxuu noqonaa aqdama mid ku horeeya bihamanihi thamani lmarhuun shaygan marhuunkaa lacagtiisa min gayrihi murtahinkaa gayrkiisa oo dadka kaleo ninkan deymanka ku leh kanaa uga horeeya lacagtiisa oo kanaa lacagtiisa looga horrey maxaa loola jeeda maalan gaarigii oo marhuumka ahaa ninkii waa iibiyey ila deynkiyaa loo keeni waayey wuu iibiyey gaarigii markuu iibiyey kuwo kalaa soo baxay oo ninkii asna deyn ku leh waa kii gaariga meesha keenay de oo ninkanu deyn ku lahaa kuwo kalaa soo yaacay iyaguna oo iyaguna dhahay gaarigan miyaa la iibiyey hadday maqleen gaarigi waa la iibiyey anaguna deynaan kulena anaguna deynaan kulena wax badanaa yimi hadde gaarigaas yaa ku horeeya lacagtiisa marka dad badanaa soo yaacay oo ninkii markii la maqlay hantidiisi yaa la iibiyey dad badanaa soo yaacay yaa marka horumarinta xaq u leh horumarinta waxaa iskale murtahinkii ninkii gaarigan markii hore gacanta ku hayay oo deynka laga qaaday oo gaariga iibiyey ninkaasaa loo hormarina wixii ka soo haray iyagu leeyihin haddii markaa uu yimaado tanaasuc wey muran atanaasuc fi lxuquuq xuquuqdii haddii lagu murmo lagu doodo xuquuqdii deynka isagaa lagu hormaro wa mu'nat lmarhuuni shaygii la rahan dhigay qarashkiisii waxaa laga hadlay waxaa weeye qarashaa ku baxaya yaa qarashka dhiibaya lacalla hadduu shaygu qarash u baahdo shaygii rahanta ahayo meesha la dhigay hadduu qarash u baahdo wa mu'nat lmarhuuni shaygii rahanta meesha loo dhigay qarashkiisii wadalika ka nafaqati nafaqati lmarhuun shaygii marhuunka ahaa biilkiisii oo kale weeye hadduu biil u baahan yahaye cala lmaaliki ah qofkii hantida iska lahayaa biilanaya hadduu nafaqo u baahan yahay maalan waa addoon addoontii qada iyo quraac iyo cashay u baahantay meesha la dhigo addoon oo kale u rahan ka dhigay wuxuu rahan u dhigay neef ariya neefka ariga cawsu rabaa in loo soo garo biyu u baahan yahay qarashkaas yaa bixinaya ninkii iska lahaa alaabtii lagu bixi ninkii milkiga iska lahaa ninkaasaa sharcigu waajib uga dhigay wa huwa shaygan marhuunka ah amaanatun ammaano weye fii yaddi lmurtahin qofkii murtahinka ahayoo rahanta qaatay gacantiisiu ammaano ku yahay shaygan gacanta aduguma ku dhigtay ammaanuu kaaga dhigay sharciga yaddiisu yaddulamaana wey yaddulamaana weeye gacantiisu wayusadaqu marka waa loo rumeeyaa qofkii murtahinka ahayoo shayga gacanta ku hayay fii dacwa talafi talafka sheegashadiisii waa loo rumaynaa duuna raddi celinta ka sokay ayaa talafka sheegashadiisii loo rumayn celinta laakiin maya celinta laakiin ma loo rumaynayo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye wayusadaqu qofkii murtahinka ahaa waa loo rumeeyaa fii dacwi talafi talafka sheegashadiisii waa loo rumeeya wuxuu yidhi neefkii ariga ahay waa iga dhintay asagoo dhintay aan subxi meesha ugu imi wax dilayna ma aqaano anigu ma dilin qof dilayo ma jeedin waa iska dhintay isagoo dhintay ayaan arkay hadduu sidaa sheegto dhaaraan la leeyahy dacwa talaf waa loo rumayn laakiin bilyamiin waa xuquuq bini aadam xuquuq bini aadam sheegasho keliya loogama tago xaq bini aadam wey waa iga dhintay neefka arigaa waa dhintay haye waa lagaa yeela ma jirto dhaaro xaq bini aadam kaagama dhacayo biduuni alxalif aw shahaada ama markhaati ama dhaar markhaati hadduusan hayn dhaaraa la leeyahy dhaaro dhaartaasaa loogu rumeeya duuna raddi celinta ka sokay dhaarasho xataa laga yeeli maayo raddiga masalatu raddi masalatu raddi maxaa loola jeedaa wuxuu sheegtay gaarigii aan rahanta u haystay waaba siiyey ninkii ninkii gaariga iska lahay ayaan dib ugu celiyey onsikiina muxuu leeyahay ma arkin gaari uu siiyey ma arkin gacantiidana ma soo gelin asaan ku ogaa gacantiisa gacantiisa isaan ku ogaa gaarigii ayuu leeyahay bilad see la yeeli marka markaasuu le waan dhaaran ah oo dhaaran ku kabiyo si la iu rumaya masalatu raddi maya dhaar boqol dhaaro lagaa yeeli masalatu raddi asaan ku celiyo soo maaha laa tuqbal ilaa bibayina ama gaarigii keen ama markhaati bs laba masale way kala duwan yihiin marka dacwa talaf iyo dacwa raddi oo laba masaley kala yihiin dacwa talaf maxaa lagu aqbali waan dhaarana dacwa raddina laguma aqbalayo ilaa bibayina ilaa caddayn iyo markhaati inuu la yimaado waidaa wadica almurtahinu qofkii murtahinka ahay oo rahanta qaatay hadduu isticmaalo aljaariyata gabadhii addoonta ahayd gabadhii addoonta oo sariirtiisa iska geystay de xaaraamay ka tahay isag la isaga ma iskal markuu isticmaalayo gabadhii addoontaa la yidhi gabadhan daynka markaan kuu keeni waayo suuqa gee ayaa layska ogaa mogta oo iibso suuqa geyso oo iibsaha layska ogaa sariirtiisuu la aaday waidaa wadica almurtahinu shaksigii murtahinka ahay oo rahanta qaatay hadduu iska isticmaalo aljaariyata gabadhii gabadhii oo rahanta loo dhigay ayuu isticmaalay gabadhaasoo almarhuunata ee rahanta loogu dhigtay hadduu isticmaalo bigayri shubhatin shubha la-aan shubhada waa marmarsimalo marmarsima la-aan wax marmarsiyaahu ugu soo ganbadana ma jirto shubha ma haysto fa huwa shaksigii murtahinkaa zaanimu xadkii zinadaa sharcigu ka oofina waa ruux zinaystay yaa xaq kuu siiyey inaad sariir geysato waxaa laysku ogaa marka addoonta denkii lagu keeni waayo iska iibi oo suuqa ge lacagtaadiina ka gooso saasaa laisku ogaa sariirtuu geystay soo maaha waa zaani zaani xaddu zinaa laga oofina marka xaddu zina ayaa laga oofin marka laakiin hadduu marmars bikayri shubha la yidhi masalada hadduu marmarsimo la yimaadana marmarsimo suurtagelaysuu la yimid marmarsimo maxaa la mid muxuu leeyahay jaahilanba ka ahaa in addoonta in la wadiyo ay xaaraam tahay waxaan islahaa addoon walba waxoogaa lagu rahan dhigo oo layska isticmaali kara saasaan masalada u fahamsanaayo yiri jaahilan ahaa waana qofkii haddii masaladu ay ka qarsoomi kartana wuu yahay haddii la daraaseeyo o la fiiriyo xaaladiisii waa qof meel culummo ka fog ku soo barbaaray ama waa qof diinta islaamkaba hadda soo gal waa qof masaladu ay ka qarsoomi karto wey waa laga yeeli shubha socon karta wey waa shubha socon karta waa laga yeeli shubha markaa socon karta wabadelu lmarhuuni shaygii marhuunkaayoo la rahan dhigtay bedelkiisii idaa talifa marhuunku hadduu talfo rahnun bedelkaasi waa rahn mihluhu mihlu shay اlmarhuun shaygii marhuunka ahaa mahalkiisii oo kale ayuu rahan u yahay masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey marhuumkii shaygii meesha la dhigay oo rahanta loo dhigay waaba talfaba yacni waa dhintay waa baaba-ay eberuma de hadduu baaba-ay uu dhintay bedelkiisii keenaa laleeyahay ninkii deynka qaba bedelkiisii keen ama qofaaba dilay neefka arigaa qofaa dilay qofkii dilay soo maha qiimihiisii keen qiimihiisii aa rahan noqonaya shaygii hadduu talfay qiimihiisii oo bedelkiisii ahu sii haysanaa qofkii uu sii haysanaa rahan noqonay wabedel marhuuni shaygii la rahan dhiga bedelkiisa idaa talifa marhuunka hadduu talfo rahnun bedelkaasaa rahan noqonay miluhu milu marhuun marhuunkii maalkiisi oo kale walaa takunu zawaa'iduhu zawaa'id اmarhuun shaygii marhuunka ahaa waxyaalihii ku ziyaaday waxyaalihii ku ziyaaday marhuunka zawaaiddaasoo almunfasilatu ee ka soocnayd shayga wadaalika kalwaladi waladkii meesha ka dhashay oo kale marhuunatan zawaaiddaasi kuwo la rahan dhigtay ma noqonaysee bal li raahinayaa iskale raahinkii iska lahaa shaygan ayaa yeelanaya anu masaladan ulajadada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye shaygii waxbuu dhaldhalay neef aridu ahay ewelu rimanaaye waxar ama orgi waxbuu dhalay meeshuu isaga farcoon meeshu shaygaas marhuun ma noqona waxartii ay dhashay ridii rahanta loo dhigtay waxartiina masii haysanaa qofkan ma wuxuu leeyahy ma iibin kartid xagga lama aadi kar masii xayirnaane waxarti maya bal liraahin raahinkaa qaadanaya suu doonana raahinkaa yeelan wixii zawaaida zawaaid munfasila almunfasila la yidhi maxaa baxay zawaaid munfasila la yidhi almutasila zawaaid mutasila zawaaid mutasila maxaa loola jeedaa yani cayilkii neefkii uu cayilay oo kale rimanaashihii intuu meesha joogu neefkii uu rimay oo kale dee waxaasi mar had meel laga sooci kara wax laga sooci karo maaha waa marhuun isaguna rahanuu noqonaa shay wallah subxaana wa tacaala amin